agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee somalilan oo kaashanaya hay-adaha alraxma jaarat iyo king salman foundation ayaa lix boqol oo qoys gaarsiisay raashin loogu talagalay barkacyaasha ku nool magaalooyinka gabile iyo arabsiyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka somalilan iyo maamulka magaalooyinka gabile iyo arabsiyo ayaa ka hadlay adeeqdan raashiin ee la gaarsiiyey qoysaskani danyarta ah waxaynu ku qaybanaynaa difaacadii koowaad aynu wadnaa ama qaybtii koowaad ee u horeysay baynu wadnaa oo ah inaynu qaybinayno qaybtii hore ahayd inaynu weelkii iyo mamacuunkii iyo dharkii isku jiray waxaanu leenahay marka u horeysa waxaan u mahadnaqaynaa markis malik salmaan jasaak allah khayr iyagoo wada leh raxma jaarati iyo markiska malik salmaan ay tacaawun leeyihiin wada shaqayn lagu ahayd waxay ahayd dadka u jilicdasan ee adeega aad keenteen halkaasi ay ku baxaysay inay gaadho dadkiina waa gaadhay seerada digdejinta oo annaga kala shaqaynayna maanta gobol ahaan agaasimihii guud baa nala jooga oo hawshan soo fudaydiyey siday u gaadhi lahayd gobolka dhammaan
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee somalilan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan caawinta dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan deegaanada maamulka somalilan waxaynay tahay qof kasta oo waxaya ganacsade qurbajoog iyo qolqoljoogba oo jecel dadkiisa iyo dadkiisa inuu wax taro inuu wixii uu hayo bulshada uu soo gaadhsiiyo annaguna ka dawlad waxaanu ballan qaadaynaa dadkaas siday u kala mudan yihiin ay xaqa u leeyihiin in loo gaadhsiiyo
runtii waan u mahad celinaynaa cid kasta oo dadka masaakiinta ah ee baahan in la caawiyo qayb ka qaadata ka maamulahaana waan ku hambalyaynaa runtii qoysaskana ka faa'iidaystay deeqdan raashiinka ah ee ku nool magaalooyinka gabile iyo arabsiyo ee somalilan ayaa waxa ayaa gaaraya in ka badan shan boqol oo qoysa